الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب هلك المتنطعون هلك way halaagsameen oo way halaagsamayeen almutanaطicuuna kuwii iyagu aada u xadgudbayay ee hadday tahay aqwaash iyo hadday afcaalba tahay intii dee xaddii dhaafayey aada ugu xeel dheeraanayey kuwaasi way halaagsameen bal xadiidka inoo soo socdo in sha allah waa lafdiga xadiidka un xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna xafs bnu kiyaasin wayaحya bnu saciidi can ibni jurayji can sulaymaan bni catiiqi can dalq bni xabiibi can اlaxnafi bni qaysi can cabdillaahi qaala anahu qaal bal cabdillaahi horta waa ibnu mascuud yaxyahana waa yaxya bnu saciid alansaari sulaymaan ibnu catiiqna kolley waa nin taabiciya isaguba saan dalq ibnu xabiibkan kitaabkeenuna kumaba badna qolooyinkan taxriiru taqriiblina waxay kaba dhigeen xadiidkan inuu leeyahay inuu leeyahay walow saaxibu kowkab lwahaaji laba meelood uu tilmaamo inuu kitaabkeena kuba sugan yahay sida dalq ibnu xabiib oo kale alcanasi marka wuxuu yihi cabdillahi ibnu mascuud qaala qaala rasuulu llaahi salى اllahu عalيyh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi halaka way halaagsameen almutanadicuuna kuwii iyagu xadgudbayey ee iyagu bal matalan xuduuddii iyagu dhaafayay xagga aqwaashooda iyo afcaashooda aada uguba xeel dheeraanayo waxbay halaagsameen oo tanaducu bal matalan xaggii cibaadaadkii iyo taasoo kale dee waaba uba yimi oo guluwigii jaanibka waa guluwi waa xadgudubkii waa meel de waxaan la adkaynun shareecadu adkaynuu ruuxu iskuba adkeeyo ama uu aada iyo aada ugu talax tagu ku xeel dheeraado imka si cibaadaadkii oo kale hadday tahay soom tahay qiraa'o qur-aan hadday tahay camal kale hadday tahay bal dee wixii bal marka marka dambe sidii u dee cabdillahi ibnu camrintii uu diiday aynu soo marnay rasuulka ilaahay uba diido aanu wadi karayne marka dambe inuu dhexda fadhiisanayo oo kale hadday tahay bal maalan waxyaalahan oo kale afkaartan iyo umuuraha caynkan in dee shareecadii asal ku lahayn ama waxa la xujaysanaya shubah waahiye ay tae aada looguba xeel dheeraanayo bal qolooyinkaasi rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh way halaagsameen kollay dee tanaducuna in kolkol waxaa dhici karta inuu waracii ama uu dadkii kaba dheeh galo waxay xalaal miirad loogama tegayo looguma xambaari karo dee iyadoo wixii waracba uu yahay inuu tashadud iyo isku adkayn iyo mubaalaqo ay tahay waracaasi haba yimaado wixii madcuumaadki iyo mashruubaadki iyo waxyaalo kale haba yimaado culimada qaarkoodna farqi ahy bal ku kala farqiyaan tanaducan lagu tirinayo inuu ya dee waxaan laguma tirinayo inuu tanaduc yahay iyo waraci oo kale misaal sida ubi oo kale shaarixu muslim uu soo qaado oo u yidhaaha bal matalan ruux baaba imaka laba maro ayaa mid waa dee waa nadiif oo wax gaadhay ma jirto midna dhoobadaa dariiqyada ayaa kuba dhacday oo kale salaadna waa doonaya inuu ku tukado ruuxii wuxuu ka tegey tii dee ay asiibtay diinu shawaaric diinu shawaaricna kol haddaan nijaas lagu arkayn dee dahri baa lag duhri baa laguma xambaaraayo taasi in taasoo kale hadduu kaba tago oo uu baldeetan aan ina waxba aanay gaadhinba uu tago taas imika dee tanaduc lama odhanayo warac iyo xalaal miirad ama dee waracun bay noqon shubhadeedaa qariiba ixtimaalkan ah najaasi inay gaadhsiisantahay baa dhow oo kale haddii laakiin bal matalan laba maraa meeshii wada yaalo waa mithaal uu laba yimaado laba maraa meesha wada yimaado ubina waa sharax kolley waa madbacaysan yahay sharax roodna weeye inta badanna sharaxyadii ka horreysay isu geeyaayo isagoo rumuus uba dhiganaya oo imaam nawowi iyo qaadiciyaad iyo maaziri oo kale iyo sharaxyadoodii iyo qurdubi afartoodaas oo dee isna waxaa kuba dardaro oo dee rumuus uu dhigtana markuu dee midba wixii uu kaba soo naqlinayo ikmaal ikmaal اlmuclim baa lagu magacaaba waana kitaab madbacaysan dee dabcadu walow aanay aad dee dabca horta dabcadan dee taas aan ogahay aanay aada usii fiicnayn be sharax kaloo nin sunusi la yidhaahna waa la socdaa muqadimadan aan sharxin isaga naftiisu waxaan filaya muqadimada ma sharxin oo kooban oo isagana haamishkiisa socdaa jiro sharaxa muslimuun ah bal haddii labadii mar u leeyahay tani daahir bay ahayd tanna markii oo wax asiibay ma jirto tanna nijaas baa markii hore asiibtay waa lagaba maydhay ruuxii markaa isagoo milicsanayo nijaasi waa laga dahirayba waxaan jirinba weeye laakiin waxbaa gaadhay daraaddeed hadduu ugaba tagoo kale dee maaha warac taasi e waa tanaduc bay noqonaysaa buu leeyahay waayo wixii kol haddii laga maydhay waa nadiifo wax kaga hadhsana mama jirto haddii looga in looga tago un wa waxbaa gaadhay waa shubha baciide ayay noqonaysaa maha shubha qariibo oo warac markaa ma noqonayso ee tanaducii bay noqonaysaa bal calaa kulli xaal dee cibaadaadkii iyo waxyaalihiina waa gelaya afkaartii buu gelayaa qolooyinka mutanadiciintii way halaagsameen baa rasuulka ilah yihi qaala alaaan waa adkaynna saddex goor buu taa kuba celiyay baabu rafci اlcilmi waqabdihi waduhuuri اljahli wاlfitani fii aakhiri الzamani wuxuu u baabaysan yahay waa kolley waa baab iska dheer laakiin axaadiisu ma badnaan doonte dee duruqda barhkood yar dheeraan doona saa daraaddeed kolley dee duruq kol hadduu u badnaan doonto macnuhuna ma dheere ee dhammaanba waa macno aada u dhow oo daahir oo waadixa ee waaqicna ah oo waxyaalo badan aan inagu rasuulka ilaahay aclaamtii nubuwadiisa iyo mucjizaadkiisa iyo wa ee waqtigeenan aada iyo aada uba muuqdayba taasba weeyaanoo bal wuxuu u baabaysan yahay cilmiga koryeelkiisa la kor yeelayo kolley koryeelkiisaasna waa biqabdi xamalatihi weeye maaha dadkii oo la ilowsiinayo laabahoodii cilmigii ay hayeen un laga maydhayo ee maaha sida dee xadiidka cabdullaahi bnu camri nooguba imane dadkii aqoonta lahaa baa dhimanaya cid ka reebaysaana ma jirto ninkii cilmigiisii buu la dhimanaya cidna kama wareebin taas baa rafcigu noqon iyo qabdiguba waduhuur ljahli dee kol haddii cilmigii la kor yeelay la qimdooday jahliga muuqashadiisii oo dee jahli baa muuqanaya o badnaanaya duhuurkuna waa inuu banto jahligii iminka jahligiina loogama jeedo jahligii umuurta diinta laga umuurta adduunye laga jaahil ahaa taa loogama jeedo waxaa dhici kartaba dee kaas cilmigii waa kan mutajadidka aada u cusboonaanayo waxyaalo badan oo taas dee ahmna dhammaan ba yaclamuuna ظaahira min alxayaati dunya wahum can اlaakhirati mugaafiluun un ah ee waa cilmigii sharciga ah iyo wixii wasaaishiisa ahaydba weeye iyo jahligii diineed oo dee muuqanaya walfitani fitantii oo badnaanaysa fii aakhiri zamani zamanka aakhirkiisa taas buu baabkeedi yahay axaadiisna waaba kuwana wuxuu ihi muslim xadaثna shaybaan bnu faruka qaala xadaثna cabdاlwarisi قال xdثnا أbو الطyاح قال xdثnي أنس بن مالك قال قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم ruwaaddu way badnaan doontaa laakiin waa dadkii kitaabka un inta badan ama aan arki jirnayba weeye dadka badan ee inoo soo socdeen duruqda badan ee axaadiista qaarkood ay yeelan doonaan abu طayاxna hore waynu usoo aragnay marar kunyadiisan buu ku shuroobay iyo dee nisbadiisan aلdbci saan soo marnayba magaciisa yaziid ibnu xumayd baa la idhaha waana nin sikaaru taabiciin ah yaziid ibnu xumayd laakiin habeen dhoweyd baa waxaan soo haynay yaziid adubci baan isna soo haynay ama yaziid ibnu abi yaziid adubci oo arishk ee laqabkiisu ahaa alqasaamna waaba la yidhaahaa waana isla dabaqa yihiin nisbadii bay wadaagsadeen magacay wadaagsadeen kaasna waa adubci kana waa adubci yaziid iyo yaziid kaasi waa yaziid ibn abi ziyada rishki kaasba rishkigaasna kolley barhkoodba kabiira lixiyo waxyaalaha kuba fasireen baalqasaamna way idhahaan kanise waa dee ninkan yaziid ibnu xumayd laba idhaahay abutayaax kunyadiisan ba aada loogu yaqaanaa labadooduba waa isla dabaqo siqaaru taabiciin labadooduba waa hiqat ruwaat waana rijaasha saxiixa labadoodube wuxuu idhi haddaba xadaanii anas bnu malikin qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi min ashraadi saacati saacadda calaamaadkeeda waxa kaba mid ah ashraad jamcu sharad weeye iyadoo ra-dana la fadxiyo jamcu sharadin jamcu shardin maaha shardin dee waa tan shuruud laguba jamciyo sharadkuna waa bimacna alcalaama weeye oo calaamadaba la yidhaahaa bal dee xataa taa kale dee iyada nafteedu waaba macno dee tan la odhan kara asalka ah oo xataa kelimada shurdiga dee laba isticmaalo waaba iyadna dee calaamo lagu gartay leeyihin oo waa wax la odhanaya waa baabkan macnahan ayaa asalkoodu wada yahay ama ishtiqaaqoodu wada yahay waa calaamaadka saacadda waxaa kaba mid ah dee calaamaadkaa saacadduna kuwa aan dee khaariq caado ahayn oo laakiin dee calaamaadkeedii ah dee kuwii yaryara iyo kuwa khaariq caado oo waaweyn oo dee iyagana kolley waxyaalaha calaamaadkeeda waaweyne labadaba calaamaadkii saacaddu kaba mid yihiin iyo inay dhawaatay haddaba saacadda calaamaadkeeda waxaa kaba midaya inay dhawaatay an yurfaca in la kor yeelo alcilmu cilmigii la kor yeelo cilmigii la kor yeelo wayahbuta dee kol haddii cilmigii la kor yeelay se lagu kor yeelayaana dadkii yaqaanay baa dhimanayo cidna ma bedelayso oo markaa jahrigii baa imanaya wayahbuta uu sugnaado oo uu bato aljahlu kolley nusqooyinka muslim barhkoodna halkan yubasa baa dhacday in la faafiyo ou bato weeye wayushraba la cabdo alkhamru khamrada khamrada la cabo cabitaanka khamradu sadr alislaamba waa jiray in ka horeysayna waa jiro waa taa rasuulka ilaahi waqtigiisii salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dad loo xadaya jiray cabidda halkan macnaha waxa weeye yushraba shurban faashiyan wey cid qarsanaysaa ma jirto waa waxaa daahirka aho dee waxa weeyaan uu faafaya aad baa loo cabaya de waana taasin nta waqtigeena bilaadii ismaha bilaadii gaalada bilaadii islaamuma uu fasax yahay meelaha lagu iibiyo iyo maxalaadka lagu iibiyo meelaha lagu cabaana ay rukso leeyihiin ay daahir yihiine bal matalan la badsanayo la cabayo bal de taasba wey cid la gabanaysa ama kaba xishoonaysa aanay jirin waa bilaadii islaamka ruksadii la siinaye la furaye meeli dee maxalaadkaas ciddii doonaysaaba ay ka doonaysa ay jirto ciddii doontana ay iibsanba karto waa taa faash cabitaanku imaka macnaa waa inuu faafo cabitaankiisiibaa faafaya wayadhara zina zinaduna waa dhacaysa waktigaa horeba ee iyaduna u muuqanaya weeye macnaa mid daahira lagaba xishoonahaynoo bal dhici karta laguma faano oo dee wixii muuqdo calana ayuu noqonayaa oo bal taasba weeyaan oo isaguna yafshu yantashir dee umuuraha caynkanana inay waaqac yihiin oo bilaadii islaamka dee beledkeenan iyo bilaadii kaleba ay daahir yihiin hadday khamro tahay iyo hadday zinaba tahay taasi waaba tahay bal dee waxaaba ay noqotay imaka markii ilaahay cudurkan keenay dee haddii xishoodka markii hore cabsidii ilaahay dadku ay ka cabsanayeen ay in badan xakameynayso ay zinada ka joojinaysay tii markay yaraatay xishoodkii baa harsanaayo bal ama xishood lagaba xishoonayo ama dee ruuxii dumaraha isleeday ceeb baa kugu soo bixiyo waad ureysan taasna bal matalan taasna ay yaraatay oo dee mawaanic iyo waxyaalo ilaahay cudurkan keenay isaguna shay dee ah xikmo rabbaani oo dee dadkiina lagaba joojinaya ciqaabna ah waa ciqaab eh waayo rasuulka ilaahay baaba soo sheegayoo hadday dadku bal matalan waxa weeyaan faaxishada daahirsadaan waa sandoo kale waxaa meesha ilaahay ku sallida cudurro aan dadkoodii ka horreeyey kuma dhici jiro waana waxaan waaqaca dee waxay noqotay haddaba in la yidhaha xataa shabaabka iyo waxyaalo caazilkan iyo waxaan qaatoo bal si calana loogu qaybiyo inta loo dhib yareeyo loo tawfiiriyo bal dee shabaabkii iyo muraahiqiintii loo qaybinayo rag iyo dumarba waxaa la leeyahay markaa arrinkuna uu yahay in zinadii oo lasii faafinayo bal lagu dhiirinayo ha ka maqanay markaa noqotay xanuunkii ha ka maqano kanaa kaa celinaya xamligii ha ka maqano kanaa kaaba celinaya waa zinadii oba dee lama faafinayo oo dadkii aad loogu dhex faafinayo haddaba in wayadhara zina zinaduna ay muuqato ay wax faafay noqoto taas ba calaamaadkii saacadda dee waana waqtigeenan waxaa jooga xadaثna mحamed بن mثنى وبن بشhاaر qالa xadaثna mحamed بن جaعفr qالa xadaثna شhuعبة qالa samعtu qتاadةa يحadiث عan أنس بن مالك qاala alا أxadiثكم maydin waramaa xadيiثا xadيiث maydin sheega xadiidkaasoo samictu aan maqlay min rasuuli الlahi صلى الlaه عليه وasلم rasuulka ilaahi aan kaba maqlay oo laa yuxadiثkum aan idin waramayn axad axad bacdi axad iga dambeeyo dee kole waa waqtiyadii ugu dambeysay isagiina asxaabtii rasuulka ilaahay dadkii ugu dambeeyey weeye bal dadkii rasuulka ilaahay la saaxiibay ee laazimay isaga waqtigiisi cid ka dambeysay ma jirto midharhka dee dhici karta la sheegi karaa waa ruux ama yari ku arkay un ama dhici karta xajatlwadaac iyo taase laakiin ruux la saaxiibay oo rasuulka ilaahay asxaabtiisii laasimtay ah oo isaga dee ka dambeeyey maba jirto saddexiyo sagaaشhankii hijraduu dhintay isagoo boqol dhaafay ayuu dhintay basrana isagaa ugu dambeeyey dee midar kale haddii la sheegana sida abu dufayl iyo may ahayn dad rasuulka ilaahay sidan cilmi ka xambaaray oo laazimay may ahayne haddaba axad aniga iga dambeeya oo idin sheegaya aanu jirin oo kaasoo waliba de maha cid kale inuu kasii maqlay maaha axad kaasoo samicahu minhu rasuulka ilaahay ka maqlay macnaha isaga waa sdalaan kaga maqlay rasuulka ilaahay muxuu yihi ina min ashraadi saacati saacadda calaamaadkeeda waxaa kaba mid ah an yurfaca in la kor yeelo alcilmu cilmigii sharciga ahaa iyo de wixii kale adawaadkiisii ahaa weeye taas la kor yeelo cilmigii adduunye maaha wayadhara uu muuqdo aljahlu uu batona jahligii uu bato wayafshuwa eeg halkii wayadharadii waa kan uu faafo azinaa zinadii oo dee waa taas waxa weeyaan aad iyo aad u faaftay oo kolley dee waa faafid aad iyo aad u rahiibo weeye wayafshuwa bal dee waxa weeyaan la dhiirinayo o la tashjiicinayo taas wey malin baa waxaan xusuusnahay waa dee culima loo sameynayay dowro de waa xagga zila iyo waxyaalaha tan dee wasaaradda iyo kolkol iyo wasaaradda caafimaadka ay weedhaan ninkii muqadimkaa dee waa nin odayana kaley oo taas oo mala jaanibkana wasaaradda saxada waxay saarnaa imankaa laga yaaba in la tirtayo ayaa wuxuu sheegaya waa taas waan fadhiy oo kale in dee magaalada iyo dee dawaaxideeda sidaas oo kale ilaa inuu tiradu sheegaya saddex boqolood in ka badanoo lagu qaybiyo caasilkani jirto caasilkan waxaan loo qaybiyo loo qaybiyo dee toddobaadkiiba intaasoo kun ay qaybiyaan oo toddobaadkiiba intaasoo kun ay qaybiyaan waxaasna waa dee dad zinaysanayo waxa qaadanaya dee loo qaybinaya kale waa arrin dee aad u adag dee bilaadii kalena waa saas un wayaf dee iskabadaa gaalo hadalkooda laakiin bilaadda islaamkaa taase wayafshuwa zina zinada uu faafo oo wayushraba lacaba alkhamr khamradii iyadna waa sharbi faafaya weeye wayadhab arijaalu dee fitantan iyo dagaaladan iyo waxyaalahan dhacayee badan ay raggii tagaan oo ay yaraadaan weeyaan oo dee way ku dhimanayaan oo markaas watabqa nisaa dumarkiina ay hadhaan oo dumarkii ayaa badnaanaya raggiina way yaraanayaan oo sida dee bilaadiiba ka qaarkoodna dee kaba dhacday bilaada gaalada oo kale sida jarmalka iyo waxyaala iyo dee markay fitantii iyo dagaaladaa raggii kuba tagaan dumarkii oo badanna ay hadhayaan xatىa yakuna ilaa uu noqdo لkhamsiina امra'aةa konton dumara uu sugnaado qayimun waa ku mas-uula oday iyo qayim waa arinkooda tawaliyo waaxidu oo macnaa arrinku waa ka caamsanyay inuu dhammaan mawduucaadkiisa iyo kuwa uu ku istimtaacaya ay yihiin taas maaha ee waa isagii ciddii dee bal ay usoo laabmayeen be kafirkooda ahayd ama kaafirkooda ahayd ee umuurtooda tawaliyeysay ama zawjaad ha noqdeen ama ha noqdeen akhawaat ha noqdeen banaat ha noqdeen qaraabo kale ha noqdeene konta dumaraa ruux keliya uu noqonayaaba qayimkoodii taas haddii waktiyadaa ay isku hadhayaan adduunyadaba intay qiyaamadu dhowaato adduunyadaba ay iskuba hadhayaan un dadkaa shiraaru naas ee rasuulka ilaahay inoo sheegay inay dee yatahaarujuna yatahaarajuuna fiiha tahaaruj alxumr bal taas oo kale waa xadiid dambeeye oo kale dariiqadaas ba alla kaawaabanahayn oo kale dee cid xataa allah le ama diin garanaysaaba aanay jirin marka arrinta ay noqoto isagoo xataa mawduucaad iyo zawjaad ay u yihiinba caadadka intaa leegnaa iyadna waa wax dee waktiyadaa dambe dhicaya waxa weeyaan un imaka halkan laakiin waa arrinku waa ka acamsan yahay oo markay tiradii raggu yaraato tiradii dumarkuna ay badnaataa dhici karta konton dumara cid ka mas-uula oo dee qayim u ah ama ha noqdeen dee jaanibka mawduucad ama kayrkoodbe ayaaba intaa cadadkaas baa gaadhayo in keliyaaba yeelanayaan xaaladaas baaba calaamaadka saacadda iyo qiyaamadii kaba mid ah xadaثna abubakr بn abi shaybata xadiث way noo socotaa xadaثna mحamed qala xadaثna mحamed بn bshri xa وxadaثna abu quraybi qala xadaثna cabdة وabu usamata kulhm can sacيid بn abi carubata can qataadaةa can anas bni maliki can الnabiyi slى الlahu عalيh waslم wa fi xadiiثi bni bshri وcabdata oo xadiidka ibnu bshri iyo cabda waxaa kuba sugnaa laa yuxadiثkumuuhu axad bacdii oo macnaa waxa weeye bal imaka maxamed ibnu bishri iyo cabdat ibnu sulaymaan iyo abu usaama intoodan baa saciid ibnu abi caruba xadiidka ka wada wariyey markii horena waxaan soo aragnay xadiidkani waa kii hore uune shucbaa warinayey oo qataado ka warinayay maanta halkii shucbo saciid weeye marka labadan ibnu bishri waa moxamed iyo cabda lafdigoodu muxuu ahaa laa yuxadidukumuuhu axadu bacdi marka muxuu bedel ka yahay lafdigeennii hore xadiidkii shucba laa yuxadiukum kaa hore lafdigaasuu ahaa marka in abu usamana lafdigaa horeo kaluu leeyay iyaga markaa maxay noqotay laa yuxadidukumuuhu axadu bacdi waa inta waa bedelkii laa yuxadiukum waana macno keliya markaa bacdi samictu rasuul اlahi salى اlahu عalيه waslm yaqul fadakara bimili xadiidkii hore mid laba mid ah ayuu sheegay markaa qataada can anas waa anas markaa xadiidkiisa dambe dariiqa dambe laynoogu wariyey xadaثna mحamed بn cabd لlah بn نmayri qal xadaثna wakiic وabi qaala xadaثna acmash وxadaثnii abu saciidi ilashaj wlafd lahu qaala xadaثna wakiicu qaala xadaثna اأcmashu can abi waa'ilin qaala kuntu jaalisa maca cabdالlahi وabi musa kolley waa xadiid isna duruq dhowra yeelanaye abu waa'il baa xadiidka wuxuu ka warinayaa labadan صaxaabi cabdالlahi bn mascuud iyo abu musa alashcari buu labadoodaba ka wada warinaya hadda acmashna markaa markii hore in wakiici waa ku jiray ee waxaa ka warinayay wakiic iyo aabihii oo cabdالlahi bn numayr maxamed ibn cabdالlahi bn numayr imikana dariiqa dambe abu saciid alashaj waa cabdالlahi bn saciid ayaa xadiidka warinaya oo wakiic ka warinaya lafdigoodina waaba kanoo dee waa abu waa'il buu acmashna kaba warinaya wuxuu yihi waxaan fadhiyey maca cabdالlaahi wa abi muusa faqaala waxay yidhaha labadaa صaxaabi qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi ina bayna yadayi saacati saacadda horteeda waxaa ayaaman maalmo yurfacu fiiha alcilmu cilmigii la kor yeelayo wayanzilu uu dhaadhegayo oo macnaa badnaanayo weeye fiiha aljahlu jahrigii dee markaa cilmigii la kor yeelayna jahri baa meeshiisii jire ayaa caam yeelayo oo badnaanaya wayaksaru uu badnaanayo oo fiihaa ayaamaha dhexdooda alharju waa dagaalkii maya harjugu waa fitantii iyo dagaalkii oo aba kanoo laynooguma fasiro walharju alqatlu dilka weeye dilkii baa badnaanaya kii iyadoo la garanaynba wax lagu dilo dee waa taa bilaadii islaamkana iyagaaba u badane dilka maalin kasta dhacaya qaraxyada dhacaya dadka la leynaya taas waa bilaadii weliba islaamnimo dee aan laba tirin karayn oo ilaah un ogyahay cadadkii kii qaatilkaa waxan uu ku dilayo ma garanayo kii la dilay wax lagu dilay ma garanayo bal taas weeye qatligaas baa badnaanaya harjigiina rasuulka ufasiro laftiga harjigu luqada carbeed asalkiisa ro bimacna alikhtilaaf waa fitantii iyo isdhexgalkii oo kale iyo isdheehitaankii laakiin halkan maqsuudku muxuu yahay alharju alqatlu riwaayadka qaarkoodna waxaa kuba yimiba alharju alqatlu bilisan alxabasha cibaaro saas dee malaha afkooda hore ay isticmaali jireen waqtigaasi xadaثna abubakr ibn nadr ibn abi nadr qaala xadaثna abu nadr qaala xadaثna cubayd llahi اlashjaciyu can sufyaana can ilacmashi can abi waa'ili can cabdillaahi wa abi musa alashcariyi qaala bal de dadku waa ta aan leenahay dhamaan waan soo wada aragnay mid cusub inooguma jiraya meelahan de haddaana meel meel yar aanay dhicin marka abubakr ibnu nadr ibnu abi nadriyuu ka warinaya awowgii waayo abu nadr waa awowgii waa ti isaga labadoodana kitaabka way kusoo noqnoqdaanoo awowgiina hashim ibnulqasim baa la yidhaha laqabkiisa qays la yidhah dee kunyadiisuna waa abu nadr marka abubakr wuxuu ka warinayaa awowgii abu nadr abu nadri baa yidhi cubaydullahi alashjaci xadiidkii ka warinaya isna waa sufyaan oo marka la eego sufyaan kolkol dee muslim intan in ka yar buu sufyaan kuba gaadhaaye maka halkan saddex baa udhexeey kor buu laba dee aan arki jirnayn labaun ay udhexeeyaan sufyaanku waa hawriya can ilacmashi can abi waa'ilin can cabdillahi wa abi muusa alashcariyi qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam xa waxadaثani اlqasim bnu zakariya qaala xadaثana xuseyn اljucfiyu can zaa'idata can sulaymana can shaqiiqin kolley ina dee aadna u baraarugtaan un weeye markay dee maka noqoto haatan baraday bay la tahay markii hore sanadkii yaa inoogu sugnaa can ilacmashi can abi waa'ilin waa labadii un halkii uu acmash ka yidhi riwaayadan hore maxaa ahaa kan uu yidhi markaa qasim bn sakariya sulayman halkuu abu waa'il ka yidhina muxuu yihi waa shaqiiq waa labadii un oo midna laqab buu markii hore ahaa ee magaciisii baa inoo yimi midna kunyay ahayde magaciisii baa halkan inooguma yimi waa labadiina hore un qaala wuxuu yihi markaa shaqiiq waa abu waa'ila kuntu jaalisan maca cabdillahi wa abi muusa wahumaa walxaal umaa yataxadaaani labadan saxaabi way mudaakaroonayeen oo cilmi bay isweydiinayeen oo waa sheekaysanayeen faqaala waxay yidhaaheen labadooduba xadiidka way wariyeen marka riwaaya hadday noo dambayso dee mid ahaan u tiriyey ka kalena waa la wariyey uno ama tasdiiq ha noqoto isagu intuu mid sheegay kii kalena dee uu la maqlay uu rumeeye ama taase laakiin saa riwaayaadkan kaleba labadoodi maxay yidhaaheen qaala rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam matiguna waa kii hore waa kan muxuu ihi waa bimili xadiisi wakiicin wabni numayrin wakiic iyo ibnu numayr xadiiskoodii oo kale oo bal maala maanta acmash waxaa ka warinaya sufyaan الthawri sanadkii inoo horeeyeyna wakiici baa ka warinayey iyo cabdillaahi bn numayr waa xadiis acmash markaas haddaba labadan dambena xadiiskooda ama ninkan dambena xadiiskiisa oo waa sufyaan thawri ah waxaa kaloo dee iyada nafteeda halkan soo galay waa zaa'ida oo waxay ahaydba labay yihiin oo zaa'id ibnu qudaamana sulaymaan waa ka warinaya acmashe xadiidkii wakiici ibnu numayr imakaan kaba soo baxnay laftigiisii welina duruqdu way noo socotaa wuxuu ihi muslim xadaثna abubakr bn abi shaybata وabu kuraybi wabnu numayri وaisxaaq اlxandariy wa ina rahawey jamiiعa xalayin can abi mucaawiyata can اlacmashi can shaqiiqi can abi muusa can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam bmili xadaثna isxaaq bnu ibrahima qaala akhbarana jariir can اlacmashi can abi waa'ili qaala wuxuu yihi abu waa'il inii anigu lajaalisun waan fadhiyey maca cabdillaahi wa abi muusa cabdillaahi bni mascuud iyo abu muusa alashcari baan la fadhiyey walxalumaa yataxadaaani faqaala abu muusa dee ka kalena waa u rumeeyey uno isna waa la maqlay sida riwaayaadka hore wuxuu yihi abu muusa qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalama bimilihi waa xadiidkii hore mid laba mid ah oo ka aan soo aragnay axaadiisu waa isla macno waana daahir kolleyna waan yar eegi doonaa un markaan si yar wada geyno ee waan wadayaa bal maala xadaثanii xarmalta xadiidkana raqamku iilaya aniga waa boqol iyo toddobiyo konton waa kitaab اliimaan waa xadiis aynu hore usoo maray weeyaan kitaabka bilowyadiisi aan kuba soo maray weeyaan oo xadiidkan waynu soo aragnay muslimna walow caadadiisa ama waxa u badan uu yahay xadiidka marka uu dhigto inuu duruqdiisa meel isugu keeno oonu mar dambe soo celin haddana in badan baan soo aragno axaadiisa oo uu soo celiyo meel isagoo dee meel aan halkii hore ku sheegay ahayn uu dib uguba soo celiyo kolle axaadiistaasi haddii kitaabka la tatabuco boqol way kaba badnaanaysa axaadiisa caynkaasi ma yara markaase laakiin de markan bukhaari iyo isaga muslim la isbaaldhigayo waxyaalaha uu muslim kaga fiican yahay halka bukhaari xadiidka dee uu kitaabka oo dhan oo xadiidkii laga yaabaa inuu kusoo noqnoqdo muslim inuu halkii ugu ansamsanayd intuu xadiidkii ku sheego duruqdiisna israacinaya waa bictibaari alaqlab weeye axaadiisu boqol bal boqol iyo labaatan way ka sarreysaan fila waxaan filaya imaka ma xusuusino dabdigii oo waan imakaan beryahan baan dee halkaas kolley maan muraajacayne maxamed faad cabdilbaaqi inuu faharista uu kitaabka uu ku leeyahay qaybo kaba mida adi kuba fahraseeyeyoo boqol iyo labaatanna ay kaba badan yihiin de kolleyna waan soo aragnay xataa casharka caawa ayan mid kalo aynu hore zake ugu soo aragnaan ku arki doonaa wuxuu yihi marka haddaba xadaثanii xarmalat bn yaحya qaala akhbarana bn wahbi qaala akhbaranii yunuس can ibni shihaabi qaala xadaثanii xumayd bn cabdالرaحman bn cawfi ana aba hurayrata qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayh wasalam yataqaarabu waa isku dhowaanayaa azamaanu zamanku ayaa isku dhowaanaya zamankii baa isku dhowaanaya oo taas baa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh yihi bal xagga taqaarubkan oo kale barhkood waxay kuba fasireen un dee waxaa dhowaanaya zamankii baa isku dhowaanaya qiyaamadiibuu u dhowaanaya waana san imaam nawowi halkan uu kuba sharxayo oo wuxuu yihi yataqaarabu zamano ay yaqrubu min alqiyaamati saasoo ku fasiray macnaa waqtigiibaa dee ashraaddii weeye calaamaadkiibaa lagu jiraa qiyaamadu dee maalinba maalinta ka dambeysay intii hore way ka dhowdahay inoo qiyaamadii baa lagu dhowaanaya bal waxaa kaloo dee laguba fasiro dee laga yaabaa intooda badanna ay kuba fasiraan taqaarubka zamaanku inuu yahay zamankii oon dee sidiisii hore ahaanayne intii hore kaba yaraanaya xadiid tirmid wariyaha wuxuu ahaa laftigiisu zamankiibaa isku dhowaanayo sanadii baa waxay noqonaysaa bil oo kale bishii baa kal jumca jumcada waxay u wadaan toddobaad jumcadii baa maalin oo kale noqon maalintii baa saacad oo kale noqon waa xadiid tirmidi wariyey marka khadaabi oo kale iyo wuxuu kuba sharxaa anigu arintu waa kolley waxaan dee malaa waa caam noqonahayne waxaa dee marka la eego iyadoo laga yaabaa raaxo intii ka badan dadku ay heleen oo zamanki uu dee aanu hami iyo dhib iyo waxba uba lahayn dadkuna waktiyada marka la eego ay iska ladan yihiine nafta ay markaa raha iyo barwaaqada ku jiraan muddadii way la yaraataaba laakiin markan uu ruuxu hami iyo dhib iyo uu ku jire uu fikirayo ama dhibaata ay haysato maalintiibaa maalmo la noqonayso waktigiibaa laba dheeraanayo jaanibkaabay tahay laakiin dee taasi wax laazima maaha waa bal markaa waa iskuba dhowaanaya oo la arko in de ashraadii saacaddii iyo taasay noqoto waktigii oo socodkiisi intii horeba uu kaba degdeg bato bal matalan waxaa kaloo dee laguma fasiray taqaarubku inuu halkan yahay barakadiisii baa yaraanaysa oo wixii waxa weeyaan waktigaa hore laga yaabaa bil lagu qabsan jiray hadday camal noqoto cilmi noqoto cibaado noqoto inaan sanadba ruuxu makansanba oo macnaa barakadii waktiga ayaa yaraanaysa oo shay kastaba barakadiisii baa yaraanayo markaa zamankii barakadiisi hadduu yaraaday de waa wax yaraaday oo kale bal taasna qaadiciyaad iyo qoloyn way kuma fasireene laakiin maaha un macnuhun imaam nawowi kuma fasiro o haddee qiyaamadii baa dhowaanaysa macaanida kale xadiidkaa tirmidina uu kuma wariyey ama ha laguma fasira daahir ahaanoo waktigoo saasba intii hore kaba yaraada ama xaggii barakadiisi iyo waxyaalaha caynkaasa iyo tasaaruca axdaathaasi iyo waxyaalaha caynkaasa haba noqotee bal taas baa dee tafsiirkaasna waa jira oo zamanka waa yara isu dhowaanaya wayuqbadu lcilmu cilmigii waa la qibdoonaya watataru axaadiis way noo socotaa qabdiga cilmiga watataru way muuqanaysaa alfitanu de waana taa daahirkee wakti kastaba sii siyaadaysa wayulqaa waa la dhigayaa la tuurayaayo manaa fii quluubi الnaasi ashuxu shuxigii shuxiguna waa taa aynu soo marro waa bukli maca xirs oo bukligu wuxuu keenaya de wixii isaga xuquuqdii laazimaysay inuu ku bakay inuu bixin waayo xirsigana bal waxaanu lahayn inuu doono oo waa taa dee dhiig la daadiye iyo maxaarim la banaysay si aynu soo marray shuxigii dadkii hore kuba xambaaro xirsigan uu waxaan ku dadaalayaa keenaya dee waxyaalo kale oonu lahaynba doonkii umuurahaasaa kaba dhalanaya haddaba taasaa qulubtii dadka lagu tuuraya kaasaa badnaanayaba yulqa shuxun yulaqaana barhkood way kuma dabdiyeen halkan ama way soo naqlinayaanoo macnaa waa laysa siinaya oo lasu waa isla macnuune wayaksuru waxa badnaanaya alharju harjigii baa badnaan qaaluu waxay yidhahan wama alharju qaala alqatlu dilka weeye wax la dilayo dee waa taa dhiiggiiba dee waxawa dhiiggii waliba dhiiggii muslimiintu wakti kastaba la daadinaye la dhimanaye bal magac islaam haddii la doono lagu dilayaba xdثna cبدالله بن cبدالرحمن الdاrمي qال أخبرnا أبواليماني qال أخبرnا شعيب عن الزهري qال xdثnي حمaيد بن عبدالرحمن cبدالرحمن الزهري الزهriyna de waa حmaيد بن cبدالرحمن بن عوف iyagaa reer بني زهر cبدالرحمن بن عوفya أن أbا هريرةa qاaل wuxuu yihi qاaل رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يتقاaرب الزمان ويقبض العلم ثمa ذkر مثله xadيiثkii hore mid laba mid ah waa intii aynu soo maray ayuu sheegay oo markii hore iبن شhهاaب yaa ka warinayay xadيiثka يuنس الأyri imika iبن شhهاaب yaa ka wariyey شhuعayب بن أبي حمزة markaa ثمa ذkra wuxuu sheegay شhuعayب بن أبي حمزة riwaayadiisan زهري مثله مثل xadيiثi يuنس عaن الزهري xadيiثkii يuنس aynu imika ka soo baxno زهري ka warinaya mid laba mid ah weli xadiidka zuhri baa inoo socda xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna cabdالأعlى can macmari can الzuhriyi can saciidi zuhri sheekiisi waa isbedelay raawigiisna waa isbedelo macmar ibn rashid weeye zuhri cidda ka waranaysa lakiin halka markii hore xumayd ibn cabdiلرaحmaan ibn cawf can abi hurayra sheekh labaad buu yeesho waa saciid ibn الmusayib can abi hurayrata can الnabiyi slى الlahu عalيه waslم qaala yataqaarabu الzamaanu wayanqus اlcilmu cilmiguna wuu nuqsaamaya dee waa nuqsaamaya marka dambana waaba la kor yeelaya uma dakara wuxuu sheegay macmar mila xadiiثihima waa labadii nin hore شhucayb ibn abi xamse iyo yunus ulayl ee zuhri kaba wariyey xadiidkoodii mid laba mida walow sheekhaan kagaba duwanya sheekha zuhri xadaثna yaحya بn ayuba وqtaybaة وبn xujri qaluu xadaثna ismaaعiil yacnuna bna jacfari waa ismaaعiil ibn jacfar ibn abi kaثيir maha ina curaya can اlcalاayi can abihi abina cabdالرaحmaan ibn yacquub can abi hurayrata xa وxadaثna بن نmayri وabو quraybi وcmr الnaqid qaluu xadaثna isxaaq بn سulaymana can xandalata xandalata بn abi sufyaan oo aswad laba idhaahyo waa nin reer bani waxa weeyaan adugu kole waa nin quraysha weeye oo iqana ah horena kitaabkaan ugu soo aragnay can salimin salimkuna waa salim بn cabd لlahi بn cmar can abi hurayrata وحدثني وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة وحديثك أبو هريرة لكن زهري baa imika meesha inoogaa baxay oo dadkii kale ee asxaabtii abu hurayre ahayd iyo dee dadkii kasii warinayay ayaa halkii dee bal qolooyinkii hore inooguba jira وحدثني أبو الظاهر أخبرا قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس أبي يونسna de isagoo أبو هريرة wax ka warinaya marar kala duwan baan soo aragnay kuyadiisa buu ku yimaadaa magaciisana saan soo maray sulaym ibnu jubayr baa la idhahaaye kulluhum haddaba raggaas oo dhami qaala wuxuu yihi can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam kullum wuxuu wadaa waa ciddan abu hurayre kaba warinaysay marka intan soo aragnayna waa yacquub waa calaa bn cabdiraxmaan ibn ma yacquub mahay waa cabdiraxmaan ibni yacquub aabihii baa yacquub ee cabdiraxmaan ibni yacquub iyo salim ibn cabdillaahi ibni cumar iyo marka la eega hamaam ibni munabih iyo ninkan inoogu dambeeyo abu yunusa intooduba qaala wuxuu yihi can abi hurayrata عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن حميد عن أبي هريرة غير أنهم لم يذكروا qolooyin ka dambe may sheegin oo xadiidka ee qaybihii kaba koobna hore kumay darin wayulqa shuxu jumladaas baan iyaga riwaayadooda intan dambe kuba sugnayn oo xadiidkii zuhri inooguba sugnayn bal axaadiista hore isku mid bay xadiid kaloo isna rafculcilmi ah ayaaba inoo markaa halkan inoogaba bilaabmaya mar baynaan axaadiisana kolley aan yar wada eegi doonaaye oo xaggan marka la eego waxyaalaha kuwa yar tacalluqsan oo yarko de aan markaa kolley macnaha daahir oo uma baahno aan leeyahay ku joogsi xadaثna qتaybة بن سعيidi qال xadaثna jrيr عan هiشhاm بn curwaةa عan أbيهi أنahu qaala samictu cabdاللahi بn cمr بن الcاaص yquل oo curwaة بن زbayr baa wuxuu yihi waxaan maqlay cabdاللahi بn cمr بن الcاaص xaalu ku qowlayo samictu rasuul الlahi صلى الlaه عليه وasلم yquل rasuulki ilaahay baan maqlay xaalu ku qowlayo in اllaha ilaahay laa yqbd ma qabanayo alcilma cilmiga intizaacan dee wayuqbad اlcilmu waa taa axaadiis aan ku soo maray qiyaamada markay dhawaato cilmigii sharciga ahaa iyo cilmigii diintiiyo kaa ilaahay loogu dhowaanayay me waa la kor yeelayaa haddaba si lagu kor yeelayaana xadiidka inooguba sugane cilmiga ilaahay ma qaadayo oo ma qibdoonayo intisaacan siibitaan yantasicu min annaas oo dadkiio ninkii caalimka ahaa ee cilmigan yaqaanay oo nool un inuu ilowsiyo laabtiisii un ka maydho uu kaba masaxo taa kuma qibdoonayo walaakin yaqbid lcilma cilmiga wuxuu kuba qibdoonayaa biqabdi اculamaai biqabdi arwaaxi اculamaai culimada arwaaxdoodii oo qibdoodo culimadii oo dhimata iyagii oon cidi ka hadhin oo nin kasta cilmigiisii la godgalo xataa idaa lam yatruk marka aanu kaba tegin eenu reebin caaliman oo culimadii ay dhintaan dee dadkii ita dadkii way dhaqan yihiine itakada naasu dadkii waxay samaysanayaan ru'uusan kuwa madaxoo juhaalan jaahiliin oo diin waxay ka garanayaan aanu jirin fasiiluu kuwaasaa wax la weydiinaya faaftow way fatwoonayaan bikayri cilmin garasho iyo cilmi la-aan bay kuba fatwoonayaan iyagii taas wey marka haddii dee cilmi la-aan la fatwoodo ruuxu waxaanu isagoon waxaan aqoon ulahayn iska fatwoodana labadan arrimood baa ka wada dhalanayo fadalluu way lumayaan iyagii waa kuwii ru'uusta ahaa iyo juhaasha ahaa iyagii way lumayaan horta oo dee markaa dadkiibay waxaan jirin cilmi ugaba dhigeen jahri bay uguba fatwoodeen oo iyagii waay lumeen waa dallu dadkan ay u fatwoonayeene iyaga ku dayanaye iyagii cilmi ahaan intay soo moodeen waxa ay u sheegaan kuma dhaqmayana way halaynayaan oo dee alfatwa bigayri cilmin waa dalaal fii nafsi اlmufti wa idlaalu lilgayri weeye ciddii kalena waa halayn lama haleeyo fadaluu waa dallu bal xadiidku waa inoo soconaya duruqdiisii lafdigan ru'uusanna sheekhu wuxuu leeyahay bukhaari oo kale san baa ru'uusan dhacdee laakiin muslim baa laba lafdi ay ku dabdiyeen ru'uusanna waana ta inoo taale mashhuurkae bukhaarina ay isla iskaga mid yihiin ru'asaaa oo ru'uusanna waa jamcu ra'sin ru'asaana waa jamcu ra'iisin marka ayay noqon madax bay noqon bal markaas waxa weeyaan laakiin kolley xadiidka ta inooguba sugan dee horta cilmiga koryeelkiisii waa inu axaadiisii hore kusoo maray ee cilmigii in la kor yeelayo waxaa inoogu sugan xadiidka bayaan koryeelku inaanu ahayn maxwi iyo dadkii oo la ilowsiiye eh macnuu uu yahay dadkii cilmigan xambaarsanaabaa dhimanaya markay dhintaanna cid iyagii cilmigii ka reebaysaa ma jirto dadkiina markaa waxaa dee halkoodii gelaya oo dee ru'uus u noqonayo ama madaaristii iyo dee sheekhyadii ha noqdeen muftiyadii ha noqdeen qaadiyadii haba noqdeen dee kuwa juhaasha ah oo jahaalaadkoodii wax ku xukumaya kuna fatwoonaya markaasay iyagina lumayaan waxna hadlaynayaan bal taas weeye oo cilmiga sida kolleyna waa soctay qurdubi oo kale lix boqol iyo lix iyo kontonkii dhintay ayaa marka halkan qabanayu lahaa de waa waxayna haysto oo buu leeyahy madaaristoodiibu kaga warramaya andalus haddaba waktigaa dee raggaasi ay joogeen buu lahaa ayaa waa kaa dee dad juhala iyo sibyaan iyo waxaa madaaristii ay qabteene dadkii aqoonta lahaana laga dheereeyey oo kale uu leeyahay waa xaaladaha waa lix boqol iyo lix iyo kontonkii tirada ayay dhimashadiisa aydo imaam nawowi iyo dee wayse soo gaadheen laakiin waa ka wen yahay waana kaba hor dhintayba haddaba taa waana qurdubiga muxadiska ah kale mufasirka waxoogaa buu ka geeri dambeeyey bal markaa bal taaba weeyaan oo dee jahrigii ayaa iyo waxyaalahaasa kaba dhalanaya dalaalkaasi oo markaa waxaa adigu inoogu suganun dee digniin la isagaba digayo min itikaadi الjuhal الru'asaa ama munaasibtii diinta looba dhiibo dee ruuxaan aqoontii diineed lahayn oo dee mufti lagu magacaabay ama qaadi lagaba dhigay oo kale ama sheekhaa dee waxa weeyaan isagii u fadhiistayba dad inuu diin uba dhigay ama madaaristii tawaliyay oo kale de waa waxyaalaha umuuraha kaba dhalanaya waana calaamaadka rasuulka ilaahay u kaba dhigay ashraadii saacadda taasi inay kaba mid tahay xadiiskuna waaba kan duruqdiisi ba inoo socoto waa yar badan yihiin duruqdii xadaثna abu الرabيع العتakiي qال xadaثna حmad yعni بن زayd xa وxadثna يحyى بن يحyى قال أخبرna عباد بن عباd وأbو معاaويةa عباd بن عباd المhلبي iyadna horeynu usoo maray o de marar kitaabka oo dadka kuba soo noqnoqda iyo abو معاaوية xa وxadثna abوبكر bal markaa kolley dadka inagu yar badnaan doone imika حمد بن زayd baa kow ah halkan dambena عباd بن عباd iyo abو معاaوية waa saddex وxadثna abubكر بن abي شhaybةa وزهير بن xرب qال xadثna وaكيiع isaguna waa nin afraad وxadثna abu kuraybi qال xadثna بن idrيس وabو usamةa وبن نmayr وcadة halkan ayaa yimi cabdاللahi بن idrيس iyo xmad بن usama iyo cabdاللahi بن نmayr iyo cabdة بن سulayman waa markii hore maxaan haynay imika halkan waa afar dambe markii horena afar baan haynay baan filaya وxadثna بن abي cmر qال xadثna سfyاn waa ina cuyeyno u sagaalaynaya kuwii hore وxadثnii mحamed بن xaatimi qال xadثna yaحya بن سacيidi waa qaطاn isaguna qoladii horean ugeyneyna وxadثnii abubكر بن ناaفع ومحamed بن أحmed بن ناaفع qال xadثna cmر بن عaliyi وcmر بن عalي بن caطاء المqdmi kole inta drs badanna laguma yaqaanay xa وxadثna cبد بن حmaydi qال xadثna يزيد بن hاrوn qال أخbarna شhuعبة بن الحjاaج klهم imsay noqon labiyo tobanbay mala noqonayaan waa dadkaas dhammaantood yay ka wariyeen xadiidka can hishaam bni curwata waa xadiid inagu laga yaaba inay marku kaaftoomi lahayn baa duruqdaas iyo weliba wax ka badan ay kuba warinayaan oo leh haddaba raggaa labiyo tobankaa welibana dee inay labiyo tobankan waxaa kasii horeeyey hishaam jariir ibn cabdilxamiid baa kasii horeeyey oo dariiqii horu inooguba bilaabaye dhammaantood waxay ka wariyeen xadiidka can hishaam bni curwata can abihi can cabdillaahi bni camri can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam bimili xadiidi jariir waa kan laftigiisii makaan kaba soo baxnay jariirna hishaam buu kaba warinaya xadiidkiisii mid laba mida wazaada fi xadiidi cumara bni caliyin lakiin marka leega hishaam dariiqa cumar bni cali bni caطa almuqadami dariiqiisa wuxuu ziyaadiyey uma laqiitu curwa yidhi eeg waa curwo hadalkiisii waxaan la kulmay cabdاللahi بn camri calىa ra'si اxawli markay sanad ay markaa maalintii horen xadiidka ka maqlay sanad laga joogo sanad madaxeed baan laba kulmay fasaأltu xadiidkii baan dib u weydiiyey waaba kolley way noo dambayso caaisha arrinkan fartay xadiidkay ka shakiday farada calayna اxadiiثa xadiidkii buu noogu soo celiyey kamaa xadata sii hore isagoo waxaan ku darin waxaan ku ziyaadin oo dee tilmaamaysa dabdigiisiyo had iyo goor marka la eego ruuxa dabdigiisu inuu isbedelo de waa lala socdaayo xadiidkiisii horea dib loo eegaayo maxaa ma waxbuu kordhiyey ma waxbuu dhimay waxbuu kaba bedelay marka ninkii xaafidkaa dee halkii hore ku sugnaanaya ninka kolba lown iyo si ku warinaya waa inaan xifdi lahayn markaas haddaba waxba sideedii horun buu noogu soo celiyey oo qaala wuxuu yihi samictu rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam yaquul waana lafdigaynu kaba soo baxnay arrinka caaisha iyana waa kan imaka ayuu inoo bilaabmi doonaa riwaayada dambe xadثna محamed بن المثنى qال xadثna cabdاللahi بن xmrاn عan cabdالحamid بn jaعفri qال أخbarnii abي jaعفr عan cmر بn الحakم عan cabdاللahi بn cمr بn الcاaص عan النabiyi slى الlه عليه وsلم bal kole cabdاللahi بn xmrاn waxa weeye xmrاn adigu kolley mala xmraan daba oo awogiisa labaad xmraankan u awowo ninka aynu weyse kusoo maray cثman iبnu cafan mawaalidiisa kaba mid ahaa ninkan buu abtirsiinta kuma galaa walow ninkan atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyey u yahay cabdالlahi iبnu xmraan cabdالxamid iبnu jacfar na waxa weeye kolle waa qoys ansaara labadan de iyadna kitaabka meelo kale kuma sugnayn isagii abihi jacfar markaa iبn اxakam iبn cabdالlahi iبn اxakam baan ujeedaa jacfar iبn cabdالlahi iبn اxakam waa ansaar weeyaan oo awsaba horena meelo kale way uguma jireen can cumar bn اxakami can cabdالlahi bn isna cumar ibn اxakamkani waa nin isna ansaara un oo taabiciinta jacfar iyo cumar ibn xakamna waa isla dabaqo can cabdالlahi bn camr bn caas can الnabiyi salى الlahu عalيه waslm mitl xadiiث hishaam bn curwata xadaثna xarmalaة بnu yaحya tujiibiyo waa xadiidkii baa weli inoo socda waa xadiid dheer oo aad u weyn oo duruqda halkan inooguma sugan mooye duruq kaloo kala duwana laba oo aimadna ay u cinaayoodaan ay u ihtimaamaan haddaba wuxuu yihi أخbarana cabdاللahi بn wahbi qala xadaثanii abu hurayx abu shurayxi kale waa cabdالرaحman iبnu shurayxin la yidhah almacaafiri oo kitaabka isagana kuma sugan meelo kale cabdالرaحman iبnu shurayxa abu shurayx ay tahay waana atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa waa saabice ayaa wuxuu idhi ana abalaswadi xadaahu abalaswad ninkaa la yidhaaho ayaa isaga u warramay oo can curwata bni zubayr oo intii hore waxaan soo arkaynay hishaam bnu curwo xadiidka ayaa warinayo curwo ka warinayo oo dadkaa badanna ay ka wariyeen ee aada u badan hishaam imika laakiin hishaam baa nin la siman baan inoo yimi waa abulaswad oo la wadaag hishaam buu la siman yahay xadiidkii la wadaagsaday oo curwu kaba warinaya abulswadkana sheekan dee sheekh maxamed amin mandiqadeednana sharaxa muslim ee imika hagaag u madbacaysan ee alkowkab ulwahaaj la yidhaah leh dhowr iyo labaatanka mujalad kuba madbacaysan kolley xadiidka halkan waa markaa mujaladkii afar iyo labaatanaad weeye kitaabkiisa markay noqotay waliba akhirkii kitaab mujaladkaas be ayaa wuxuu yidhahaa abulaswadkan uu kuba fasiray abulaswad uddiili ama duali waa ninkii macruufka ahaayee dee laba yidhaaho naxwadana isaga walow ima amiir اlmuminiin cali bn abi aalib u ishaaro weliba dawaabidii iyo usuusha horena uuba sheegay waa ninkii bilaabay qoraalkeeda dee calina uu tilmaamay sida uu wax ku wadayo uu tilmaamay waana nin mukhadram ahaayo iqa ah oo dee kolley aqoon badan lahaayo adigu aada u qiimo badan abulaswad iduali oo dalim ibnu camri la yidhaha magaciisa taas be magaciisa taase bal taas buu yihi kolleyna ma garan karo se sheekhu kolley dee arrintaas ay ugaba dhacday dee nin noqon kara maaha halkan geli karana maaha ninkan abu shureixin cabdiraxmaan ibn shureix boqol iyo lixdameeyihii buu dhintay isna dhowr iyo lixankii hijiraduu dhintay boqol sanadood baa labadooda uba dhaxayso dee haddaan si kalaba loo dareemin taas weeye curwat ibnu zubayrna muddo sodoomeeye sanadood ku dhow buu ka geeri horeeyay abulaswad iducaliya de adigu kolley haddana waa umuuraha dee dadka masahwiyada kaba dhacon bay la tahay waxa dee suurtagala mahasan xasba adigu nadari haddaan ugu qaldanayn lakiin ninkan abulswad waxa weeye waa nin loo yaqaano kunyadiisa kuba shuhroobay curwana reerkoodana ahaa curwana uu gacanta ku hayo dee kutubtaba haddaad yatiimu curwa la yidhaah waa curwo agoonkiisii kitaabkana marar kala duwan baan soo mara maxamed ibn cabdiraحman ibn nofl wey abulswad maxamed ibn cabdiraحman ibn nofl waana ninkii loo yaqaanay yatiimu curwa ee curwo ba macna qoyskaba kaba mid aha curwo agoonkiisii waa isla reer waa reerkooda reer bani asad eh bal ninkaasba weeyaan oo isagu ninkan xadiidka warinaya ninkaas baa abu shureixna kaba warinaya waa saadise isagu abulswad kowdhe lakiin marka la eego waa mukhadram saxaabadii majmuuca iyo jamaacaad iyaday nool yihiin saxaabadii rasuulka ilaahay buu dhintay abulaswad idualio ninkan ma soo gaari karo abushurex ma soo gaari karaba ama lama kulmayo dee dabaqadiisa muu gaadhin hadduu la kulmayo waa taabiciintii dambe wuxuu lama kulmay abushurexe haddaba waxaan leeyahay abulaswad waa dee maxamed ibn cabdiraحman ibn nawfal ama yatimu curwa wey abulaswad can curwata bni zubayr qaala qaalat lii caaishatu caaisha waxay igu tidhi yabna ukti walaalashay kolley bal qolooyinkiina fatxulbaari dee wakti haysta waa eegi karta xaaf markuu sharxo kale kitaabka akhirkiisa xadiidka ku sharxa duruqdana xataa wixii aanu lahayna een kitaabka dhicina markuu xadiid uu sharxayu sharax ku talagalay riwaayaadku isu keenaa iyo dee cidadkan iyo dadka warwarinaya dee alfaadahooda ziyaadada waa suurtagal markaa inu soo qaadeen makama dee maan imay suurtagelin ama umaba laamin qaalat lii caaishatu yabna ukti walaashay inankeediiow curway ku leedahay balaqnii waxay soo gaadhoon maqlay ana cabdاllahi bna camrin cabdاllahi bna camrin maarun binaa inuu ina soo marayo inasoo ina maraya weeye madiinay markaa joogaan madiinuu marayay ila alxaji daahiban ila alxaji isagoo xaj ku socdo dee markaa ama sham buu ka yimi ama masr buu ka yimi oo halkii dee aabihii waktigaas waktiyadan walow dee waktigan markaa ahayn aabihii kolley aanu noolayn dee masr isaba waa joogay markii aabihii joogayna waa la joogay oo markii damba daaif iyo xaggan uu soo guuray haddaba xaggaas ayuu kaba yimi oo isagoo kaba imanayo xaj ku socduu magaaladii madiina maraya ina soo maraybe falqahu la kulan waxay doonaysaa dee waa curwa cilmi badan buu hayaabay leede si uu soo uga faa'iidaysto fasaa'ilhu waxweydii taas bay tidhi fainahu isagu qad xamala can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ka xambaaray cilman cilmi buu kaba xambaaray cilmi buu kaba xambaaray kasiiran cilmi badan buu rasuulka ilaahi ka xambaaray waa dadkii rasuulka ilahi axaadiidiisa badsay bal waa ninka keli o abu hurayra yidhah ninkaasaa iga axaadiis badnaa walow dee dad kale oo ka duwan oo ka axaadiis badan imaka anayno culimadu e laakiin wuxuu isaga ku celeeyaa rasuulka ilahi wuxuu ka maqlu qori jiray anigu se maan qori jirine laakiin haddana cilmiga abu hurayre ka faafay iyo ka cabdullahi bnu camrin ka faafay dee isku mid ma axaadiidiisu weli kun ma gaadhsiisna axaadiisa laga wariyeyba walow ay boqolaalkaa ay tahay kolley culimadna sabab waxay ugaba dhigeen abu hurayrana dee madiine oo meel kasta loogaba imanayey mid cilmi doona iyo mid isagu xaj doona iyo xajkii kuba socday dariiqiisa tayo mid masjidkii rasuulka ilahi iyo rasuulka ilaahiba siyaaradoodii uba socday umuurahaas ayaa jiray laakiin isagu dee kolna sham buu joogay ama masr buu joogay markii dambena daaif oo cidda u tagtaaba yarayd buu joogay oo beryaha dambena oo tan baa dee ta keentay waa nin cilmi aad u badan kaba xambaaro xadiidka ta inooguma suganayna isaga inuu cilmi badanna waa curwa iyada waa ka kasbaday bal sanadii dambe odhan jiray waxaan islahaa sanadii ugu dambeeyey hadday maanta dhimato caaisha cilmi kalama dhimanayso waa sida de cilmigeedii u xafiday ayuu lahaa maanta waxaan odhan jiray hadday dhimato de waxa weeyaan waxay kaala dhimanayso cilmigii cilmigeeda waan xambaaru lahaa de cilmi kalena o xambaarey waana dadkii aad cilmiga de fuqahadii waaweyneyd ee madiinana kaba mid ahaa waxay markaa cayasha kubaas leedahay waa boorin de waa yaa inoogu sugan cilmiga xifdigiisa iyo dadka ehelkiisa in laga qaato iyo ruuxii caalimkaa inuu caalimkii kale dee fadiilo u qiro cayasha oo cilmigeedi aan ognahay ibnu camri bay u qiraysaa aqoonta badan iyo cilmiga badan uu kaba xambaaro ictiraafu lcaalim lilcaalimi bilfadiila taasna iyo boorinta u ninkii aanu dee dad kayr culimadii kale inuu kaba qaato wax kaba wariyo taa uu kuba boorinayo taas waa ayaa inooguma sugan waana nasixadii cilmigay tani kaba mid tahay annasixa fi lcilm markaasa qaale wuxuu yihi falaqiitu waan la kulmay isagu waa socoto madiinuu soo maray xajna uu ku socdaa waana dariiqiisii fasaaltuhu sa'altuhu waxaan weydiiyey can ashyaaa yadkuruha can rasuuli llaahi salى اllahu alay slam waxyaala rasuulka ilahi u kaba warinayo qaala curwatu curwa wuxuu uhi fakana fima dakara wuxuu sheegay waxaa kaba mid ahaa ana nabiya salى اllahu alيه wasalam qaala inuu yihi in allaha ilaahay laa yantazicu lcilma min annaasi intisaacan walakin yaqbid lculamaa culimadu qabanaya arwaaxdooda fayarfacu lcilma macahu marka hadda cilmigii bay la dhimanayaan oo cilmigii baa la kor yeelaya iyaga macood wayubqi wuxuu reebayaa fi naasi dadkii uu ku dhexdooda ku daynaya ku reebayaa ru'uusan madax juhaalan jaahiliina oo yuftuunahum u fatwoodo oo bigayri cilmin kuwaasoo u fatwoonaya cilmileye fayadiluuna kuwaa ru'uusta ahaa way lumayaan iyagu wayudiluuna waanay halaynayaan xadiidkan buu sheegay isagana caaisha ula soo laabmay qaala curwatu falama xadatu caaishata bidalika xadiidkan oo caaisha aanay maqlin unay hayn ayaa markan ugu waramay ayay cadamad weyneysay dalika arinkaas oo macnaa waxay ku tirisay wax weyn inuu yahay makhada bay u aragtay xaggan cilmiga iyo dee in saa la kor yeelayo dadkii lagaba qaadayo arrintan waa xadiid aanay maqlin wa ankaratu way inkartay kollay inkaarkeedan iyo icdaamkeedan siuu sheekhu leeyahay halkanba maha macnuu inay isaga tuhmayso been iyo wax aanu hubin inuu wariyo ay kuba tuhmayse waxay kaba baqatay dee waa bashar insaankana khada waa ka dhici karaa isaguna kutubtii horena waxbuu ka yaqaanay oo kaba dee khaasatan yarmuuk yabuu helayba oo waxyaalaha hore waxbuu kaba yaqaanay oo bal dee xadiida saxiixa kuba sugano isagoo la weydiiyey nebigu sifada uu ku leeyahay towraad ayuu sheegay wixii towraadna rasuulka ilaahay sifadiisaba ahayd ee kitaabka towraad kuba sugnayd bal inuu waxyaalaha kale ishtibaah ugaba yimi oo dee umuuraha kaleu meelaha kale kaba xafiday dhici karta inuu ku qaldamay inuu rasuulka ilaahay uba teeriyo iyo tan baa adigu inkaarkeed iyo ka joogsigeedu ahaa acdama dalika wankaratu oo qaalat waxay tidhi أxadثka ma wuxuu kugu waramay أنhu samعa النaبiya slى الlaهu عalيه waslم yquل ada rasuulka ilaahay inuu maqlo saa yidhi qaala curwaة ha dee isaguna uu ka hubo haba ibruri curwa wuxuu yihi xatىa idaa kaana qaabilun markay sanadii dee waa caamun qaabilun sanadii taa ku xigtay waa sanadii dambe waa xajkii kale markii uu yimi isagiina uu xajay oo uu noqdo bilaadiisiibuu ku noqday haddana sanadii kale uu soo noqday madiinana dariiqiisa ahaa ayay qaartila waxay ku tidhi ina bna camri ibna camar qad qadim walow riwaayaadka qaarkood ay kuba yimi kolley ibnu cuyeyne riwaayo warinaya si uu dawaafka kula kulmay markii dambe la arka dee su-aasha dambe halku ku weydiiyey curwana uu soo xajeeyey inay dawaafkiiba ahayd iyo taas ina bna camrin qad qadima waa yimi ee falqahu la kulan uma faati horta la kulan arrinkii horana waa hubsanaysaa uma faatixu ku bilow weeye hadalka adigu ku furfuro oo had macnaa ibda-u bisu'aal weeye oo su-aalihii weydii cilmiga ahayd horta marka hore xataa tasalo dee sad u socoto xataa tasalo ilaad weydiisay can ilxadiid aladi dakarahu laka fi lcilm xadiidkii uu ku sheegay cilmiga ku tacalluqsanaayo rafcigiisa ilaad weydiisay qaala wuxu uhi falaqitu waan la kulmay fasa'altuhu waan weydiiyey arrinkii macnaha oo su-aala iyo dee cilmi waxyaalo kalu weydiiyey markaasuu xadiidkiina weydiiyo fadakarahu lii xadiidkii buu ii sheegay naxwa maa xadaanii bihi fii marati اأulىa naxwa maa kii wax lamida xadaanii igu waramay bihi isaga fii marati اأulىa markiisii hore macnaa si un bu xadiidkii igu sheegay qaala curwatu curwa wuxuu yihi falama akhbartuha bidalika markan haddana markii labaad sii hore unu xadiidkii igu sheegan caaisho uguba waramay ayay qaala tidhi maa axsabuhu u malayn maayo ilaa qad sadaqa inuu run sheegay un mooye sababtu waa kan araahu waxaan arkaa lam yazid fiihi inaanu ziyaadin shay-a walam yaqus waayo haddii waxani ama uu tawahum yahay ama shaki iyo ilow yahay dee wixii baa isbedbedeli lahay haddana si kale kuma warin laha waxba kumuu darin waxba kumuu ziyaadin waxba kamuu dhimin markaa wuu xafiday bay leedahay waa xadiidka rasuulka ilahi kaba xafiday bal baabkuu inoo dhamaaday kolley dee macnihiisu waaba inoo daahiro waa ashraadii iyo calaamaadkii saacadda cilmigan la kor yeelayo macaasidan ama badnaanaysa iyo dilkii kaba mid yahay iyo zinadii iyo khamri lacabo intuba waa waxaan dee waqtigeedan aad iyo aad uba badan akara min ayi waqtin mada o dee waana rasuulkii ilaahay saadiqan masuuq ahaa aclaamtii nubowadiisa iyo mucjizaadkiisa xagga cilmiga la kor yeelaya waxaaba dhici karta in la beerida cilmigu imikaabu kaba badan yahay oo dee marka la eego kutubtan dabacaadkan kala duwan ee maalin kasta iyo inaan bilba odhanin maalin kasta intaasoo kitaabu soo baxayo oo kale iyo bal waxyaalahan faafay ee imaka wasaaishan xadiidkii ay laba timi antarneedada iyo waxaase makaati fara badan iyo waxyaalahaas ruuxu jeebkiisa ku qaadan karo markuu doono boqolaal kitaabu isku baalfuri kara iyo waxyaalaha caynkaasa in arrintan kale madaaristan iyo tacliimtan iyo thaqaafadan iyada caamkee faaftay ee bal imaka wadamada markay eegayaan xagga taqadumkooda iyo jaanibkan maxwalumiyaha markay eegayaan baaba la sheegaayo kolkaa nisbada umiyadu waba tahay ujeedadu waa cid aan wax xaqrin ama aan wax qorahayn ayaaba taasoo barhkood dee lagu dhaweeyey ama qilma midro ama inay kaba dhamaatay oo kale dee inaga dalalkeenan aada hauba sarraysay oo kaleo macnaa dee qiraa'adii way badnaatay ciddii wax aqriya waqtigaa horena saamay wada ahayn culimadii horena kutub aanay iskaba maqlin aanay weligoodba maqlin ay arkaan bay iskaba daayey magacoodaba maqlinna waatan maanta ay si kastaba to taa laba yidhaaho imaka cilmigu intii horu ka badan yahay lakiin waaqi ahaan marka la eego sax qira'adii way badnaatay kutubtiina way badnaatay thaqaafadii caamka ahaydna dee shay badan weeyo waqtigii hore kaba badan lakiin de waxa weeyaan markaan eegayno ruuxan inuu culimo yahay iyo inuu nin qaari oo waxaqriye yahay ama musaqaf yahay farqi weyn baa uba dhexeeya ruuxa musaqafki waa ruuxaanu taf masaa'il kala duwan oon isku xidhnayn bal dee hadduu doono imaka baxhi uu gelayo laga yaabaa dee makaatib dhan intuu hayso uu furayo masalada hadduu doono waxaa ka qora ama ha wadwade laakiin bal taasu mooye dee masale labaada ugu xidhani ma jirto waa cilmigaa taadsanee nutafta ah ee wax cilmigii isku xidhnaa aanu jirin qira'adii way badnaatee laakiin culimadii dee aqoonta saasa lahayd kolley waa taasun oo haddaynaan waktiyadii hore iyo culimadii horeo dee aan casriyadeenii dambe raggaa hore aan wax la baaldhigaaba aanu dabadood iman raggii xufaadda ah iyo raggii ayimada ah bal cahdigeennan iyo qarnigeennan imaka dhammaaday un haddaan eegno un dadkii bilaadda islaamka ruwaadda ahaa ee culimada ahaa ee joogay oo kale khaasatan imaka dhowr iyo toban sano ama ilaa labaatan sanood intaa dhexdooda iswada raacay meeshii ka wada baxay wax badiilo halkoodii galayo dee magacoodii loo martabadoodii leh taasi ma jirto bilaadeedna waa saas oo kale oo maha thaqaafada iyo qiraa'ada iyo inuu ruuxu wax aqriyi kare lakiin aqoontii dee iyo fahamkii ahayd cilmigaa isku wada xidhan iyo dee masaa-ishiisna ay wada habaysan yihiin iyada taasi waa waxaa sii yaraanayo dee aqrintan masalan aan tarkiis lahayn ee bal mujaalaso badan oo culimo lahayn in akdigii lahayn oo kale kutub lahaya iyada cilmi ma noqoto unoo kutubtii iyadoo lahayo ayaan dee cilmigii haddana meesha oo aanu jirahaynbo bal iyaduna taas dee jaarigan xadiis ku sugan malaa mucjamu darabaan ilawsadba laftigiisa waxaa sayaati markaa linaasi zamaanu yaksuru fiihi اlquraau wayaqilu fiihi اlfuqahaa ba laftiga macnaa waxa iman doono dadka kuba iman doono zaman alqura maha quraadii qur-aanka ugama jeedno waa kuwii wax aqriyayey oo dee aqrintaas dee wax la aqriyayo waa haqaafada caamki ay badnaanayaan lakin dee fuqahadii waxa weeyaan markay noqoto cilmiga raasikinta ku ahayd ay yaraanayaan oo kale halka berigaa hore quradu ay aada uba yarayn dee taa kalena jaanibka kaleba ay bateen oo bal markaa waxaan leenahay umuurahan oo dhan ashraada saacadda ee rasuulka ilaahi noogaba warramay oo waxooda waaqaca cilmigan ujeednana cilmigii adduunya maakaasi waaba kordhay waa cusboonaanaya waxyaala aan markii hore la aqoonna waa la yaqaanaayo yaclamuuna daahira min alxayaati dunya lakin waa cilmigii sharciga iyo wixii wasaaishiisi iyo adawaadkiisii ahaa cilmigaa dee ilaahay ruuxa uba dhaweynaya kaasi weeye waa cilmigii diineed kan la sheegaya maha cilmigan kale oo kii maadiga aha dee waa kan aada u kordhay ziyaadaya bal cusboonaanaya had iyo goor markaa tadawurka weynna kuma jira baabu man sana sunata xasana baabkan baa inooga hadhay kitaab اlcilmi waan israacinayna xadiidkuna waa xadiis aynu soo maro isaguna inaguma cusba man sana sunata xasanata aw sayiئa waman dacaa ilaa hudan aw dalaala wuxuu soo celiya hore zakaynu kuma soo maray khayr dad loo jideeyo sadaqo iyo waxyaalaha ruuxii lagaba daydo waa xadiidku tukuba yimi taas bay ahayd imika halkan dee se dariiqii fiicnaaye laba hanuunkii dadka loogu yeedhayay cilmigii buu noqon cibaadadii buu noqon adabkii buu noqon bal markaa taas buu halkan baabkan kitaabulcilmi uu xadiidka uguba soo celiyey ee ruuxii isagu bal sunno fiican dadka u jideeya ama sayo ama dadka hanuun ugu yeedho ama dalaalo waxa uu mudanayo ee jazihiisu noqonayo ama ciqaabtiisi ay noqon xadaana xadaثanي زhayr بن xرb qاala xadaثana jarيir بن cabdالxamid عan الأcmaشh عan muسى بn cabdاللahi بn يزيد وabi ضحى muسى بn cabdالlah بn يزيد abihi waa صxaabi cabdالlah بn يزيد الkhadmi taas weeye oo waxa weya kana waa nin taabiciya marka abuضحana waa mslim عan cabdالرaحman بn hilaal الcabsiyi عan jarيir بn cabdالlahi qaala jaaءa naasun dad baa waxa yimaade ayaa yimi oo afar imika taabicin walow dee saddex xagga riwaayada saddex ayiin laakiin afar magac baa oo taabiciintii a imika sanadkee noogu wada sugan walow xagga warinta labaa siman oo dee wada socdo oo markaa saddex baa dee kala midhkoodba kii kale uu kaba warinayaan saddex bay noqonaya xagga riwaayada qaala wuxu uhi jariir jaaءa naasu min alcaraabi ilىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam calayhim korkooda asuufu suuf yahay oo suuf baa korkooda ujeedadu waxay dee robartan idaha iyo waxyaalaha dhar ay ka samayseen oo dee bal sideedii ah ayay xidhnaayeen waa dad aada u fabaahan way magaaladay yimaadeen fara-a wuxuu arkay su-a xaalim xaalkooda xun qad asaabatum kuwaasoo qad asaabatum ay asiibtay xaajatu baahi dad baahan bay ahaayeen way aradnaayeen dharka caynkaasay xidhnaayeen tiif iyo dee waxaa ka muuqatayna dee waxa weeyaan waxyaalaha dacfigaas baahiyeen markaasuu arkay faxasa الnaasa dadkii wuxuu ku booriyey calى صadaqati sadaqadii in wax lala baxo faadlow canhu way kadib dhaceen oo dadkii baan hore u ajiibin oo waxbaan hore loo keenin adigu weli dee way isku maqnaayeen dadku xataa ru'iya dalika ilaa la arkay baa arrinkaa fi weji macnaa rasuulka ilah taa ka xumaaday dhibsaday ilaa wejigiisi laga arkay markii dee cid saasa oo dee dadkuna way badan yihiin meesha yimi baahidoodii wax daboolaysiya waxyaalaha aan loo degdegin qaala wuxuu yihi jariir bin cabdillahi baa odhanaya xadiidkuna markaa de waa rasuulka ilaahay xayaatadiisa awaakhirteed sanadii tobnaad baa jariir islaamkiisu ahaye imaatinkiisuya uma ina rajula nin min alansaari ansaar kaba mida ayaa jaaءa la yimi bisuratin kiish min wariqin fida ah oo dee waa lacag waa dee malaanin xoolalu ahaa waxaasoo dhan buu ku deeqay xadiidka horeynu usoo maray sekaynu kusoo marayoo waana riwaayada imaam nawi riyaadkana uu kusoo naqliyo jaaءa bisuratin keliya oo min waraqintani inoolamay socon ee suradaas oo waxa weeye laakiin waa tan tafsiirkeedii suradu may ahayn raashin iyo may ahayn wax kuma jiray wax kale may ahayn dhar eh lacag baa ka buuxday oo waliba fida kaba buuxday jaaءaha bisuratin min waraqin beri waxaan ka ra waa laga yaaba sagaal iyo siddeetankiin ahayd ayaa xadiidka lai wadiyey meel kale laiga anoo dee safara ma aha dir dhabaabay ahayd markaasaa ruuxii ku yidhi waxaan suradu maxaa ku jiray oo mise waraaq la soo diro yidhi bal wakti aad bay u adkaatay laftigan maan ogeyn dee laftigan kale hore iyo riyaadka iyo sharaxyadiisii nusratulmuttaqiin iyo daliil faalixiin iyo intan arkayo o kale ee ruuxii waraaq baan u diray kolley magaaladaasuu joogo on leeyahay dee intaasoo kitaabaan eego suradani waxay tahay iyo waxaa ku jiray ma hayo de laakiin de sho muslim halkan dambe xadiidka oo waaba kan tafsiirkeedii oo de marka weliba muddo de aan haysay ahayd waa wakti hore ahayd bisurati min wariqin haddaba kiishkan waxaa ku jiray wariq iyo lacag baa kuma jirtay uma jaa akharu nin kalea la yimi waayo laftigaa hore waxaa bisuratin kaadad ka fogaan tacjiiz can wey kafkiisa uu dhawaadayba macnaa wuu sidi kari laaba oo de inay kaba caajiso way cuslayd laakiin laftigaa waxaa ku jiray baan xadiidkaa hore ama riwaayada hore ee tan kaba dheerayd waayo tan way ka dheereed riwaayada hore uma jaءa akaru uma tataaba nin kale isna wax keenay uma tataabacu dadki way israaceen raashin baa la keenay dhar baa la keenay dee lacagtana waa tan la keenay ilaa ay wixii istuuleen bo halkan ay farabateen xataa curifa الsuruuru fii wajhi ilah rasuulka ilaahi wejigiisii farxad lagaba arkay faqaala rasuul الlahi salى الlahu alay slm laga gartay de inuu aad u faraxsan yahay wuxuu yihi marka man sana fi islaami sunata xasan ninka jideeye islaamka dhexdiisa sunno iyo dariiqo fiican facumila biha lagu camalfale bacdahu isaga dabadi ama isagoo nool ha noqoto dad ay kaga daydan sida ninkan oo kale ama isagoo dhintayba haba noqotee labadaba o ixtimaal labadaba dee wuu shablinaya laftigu kutiba lahu mil ajri man kutiba lahu waxaa loo qoraa mil ajri man shaksi ajrigii wax laba mida camila biha ku camalfalay sunaha ajrigu lahaay oo dhan laakiin ajrigii maaha iyagii wax looga soo garoocayo looga soo goynaye walaa yanqusu ma nuqsaamayo min ujuurihim dadkaa kale isaga kaga dayday ajriyadoodii ay camalka ku heleen isagu sababtuu ku helay iyaguna camalkay ku heleen shay waxba kama dhinmayaan waman sana ruuxa jideeye fi lislaami sunatan sayi'atan facumila biha bacdahu dabadii lagu camalfalo isaga dabadii lagu camalfalo kutiba calayhi waa loo qoraa mil wisri man shaksi dembigii wax laba mida camila biha ku camalfalay oo ciddii isaga ku camalfashay dembigii ay yeesheen hadday bateen bateen dembiguu sii badnaanaya hadday yaryiina dee adigu kaba koobnaanaya dembi wixii ay lahaayeen in leeg baa isagiina loo qoraa walaa yanqusu ma nuqsaamayo maaha iyaga in kol haddii isagu dembigaa badan uu qaatay iyagii wax laga daynaya maaha iyagu camalkan iyo ayay ku leeyihin isaguna sababtiibu ku leeyahay ayuu waxaan ku mudanayaayo walaa yanqusu min awsaarihim shayun kole yanqusna ficilku laazim weeye imaka halkan shay-una labada meeloodba faacilkii weeye wax ka duwan baa inoo dambeeya xadaثna yaحya بن yaحya وabubakr بن abi shaybata وabu kuraybi جamيعا عan abi muعaawiyata can اlacmaشhi can muslimi can cabdالرaحman muslim ka eg hadde koley waa tan leeyahy baraaruga markii dhaweyd waxaan soo aragnay can musa بn cabdالlahi بn yaزيda wa abi duxaa abi duxihii weeye markii hore kunyuu sheegay laakiin imika muxuu halkan soo dhigtay waa muslim ibn subayx abu duxa wey waa kunyadiisii weliba kunyadu aad loogu yaqaanaa ninkuu kunyadu kaga shuruubo badayay magaciisa can cabdiraحmaan ibni hilaali can jariiri qaala khadaba rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam faxasa calى الصadaqati bimacna xadiiثi jariiri xadaثana moxamed ibn bashaari qaala xadaثana yaxya yani ibna saciidi waa qadaan qaala xadaثana moxamed ibn abi ismaaciil qaala xadaثana cabdالرaحmaan ibn hilaali alcabsiy qaala qaala jariir ibn cabdالlahi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam laa yasunu ma jidaynayo cabdun adoon sunata dariiqo saalixatan fiican oo yucmalu biha bacdahu lagu camal falo dee waa taa ilaa kaana lahu kutiba lahu mil ajri man camila biha waa dee tii hore la mar intii kale aad ku taab yeelanaysaa uma dakara tamaam alxadiidi xadaثnي cbayd للhi بن cmر الqwاrيdي وabu kamil ومحamed بن cabdالmلك الأmawiي qalوا xadaثna abu cawاnةa عan cabdالmلك بn cmayr عan الmنdir بn jrيri wa mndir ibn jrيr ibn cabdالlahi jrيr بn cabdالlahi صxaabigaa dhalay an maqbul ثالثa عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي وأبيه معاذ بن معاذ قالوا intaasi waxay dhahan waa xaada wixii ka horeeya un xadaثna شhucbaة عan cawn ibn abi juxayfata abu juxayfana waa صxaabi inankiisa cawna horeynu usoo aragnay can اlmndir ibn jariiri can abihi can النabiyi slى الlahu عalيه وsلم بhada الxadiiث xadaثna yaحya بن أyub وqtaybaة بن سacيidi وبن xujri qalوا xadaثna ismaaعiil yacnuna bna jaعfari can اlcalاayi can abihi can abi hurayrata ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala man dacaa ninka dadka ugu yeedhay ilaa hudan hanuun ugu yeedha kaana lahu waxaa u sugnaanaya min aأjri أjri xaggii mila ujuuri man tabicahu cidii isaga raacday أjriyaday yeesheen wax la mid ah laa yanqusu ma nuqsaaminayana daalika waa ajrigaa badan ee uu helay min ujuurihim waa dadkii isaga ku raacay ujuurtoodii ay helayeen ee camalkan ay sameeyeen ku helayeen shay waxba kama dhimayo markii hore shay un baynu soo aragnay imakana waa shayana ficilka naqasa ee laazimna waa noqdaa naqasa shayu shaygii waa nuqsaamay mutacadina waa noqdaayo ee naqasahu weeye ama wuxuu nuqsaamiyey shaygii bal kolkol laba mafcuul baabu qaataa laazimna waa noqdaa markii hore laazim bu aha imika waa mutacadi waman dacaa ilaa dalaalati dadka hallow ninka dadka ugu yeedhana in kaana calayhi min alismi hadda hallowgaas kii isagu sameeyey waxaan bilowday haba noqdo ama hallow dee dalaalo horreysayba dadka un ha ugu yeedhaya sununa waa saas oo kale ti uu isagu ikhtiraacday iyo mid laga horreeyey oo isaga hortii ibtidaheeda lama lahaayo laakiin fiican uu dadka ugu yeedhayo labadaba ajrigu waa dee iyo dembigu waa imanayaaye ama ha looga horeeyo ama isagu ha bilaabe man dacaa ilaa dalaarati kana calayhi min alismi mislu aahaami man tabicahu waa ciddii ku raacday isaga yeedhidiisan kuma soo raacdo sabab uu ahaa inay waxaan sameeyaan dembigay lahaayeen wax laba mida laa yanqusu dalika min ahaamihim shayئa wallah subxaana watacala ala subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaغfiruka waatuub ilayk